بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ugu yaraan sagaal ruux oo yuhuud ah oo ku dhaawacmay howlgal gaadha jiirsiin ah oo ka dhacay bartamaha dhulka ee yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan wadahadallada u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda oo weli ka socda magaalada dooxa iyo maraykanka oo sheegay inuu rajo ka qabo in dagaalka la soo gebagabeeyo dhinacyaduna ay gaaraan heshiis dhammaystiran majaacada ka jirta magaalada khaza oo ka sii daraysa iyo in ka badan boqol ruux oo gaajo darteed u dhintay xilli adduunka ay ku baaheen sawirada carruurta reer khaza oo jirkoodu qalfoof noqday dowladda maraykanka oo oggolaatay in yukrain laga iibiyo hub ku kacaya malaayiin dollar xilli wadahadallada u dhexeeya moskow iyo kiyef ee mar kale maanta ka furmeen magaalada istanbul ee waddanka turkiga xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaaraha yuhuudda oo ka sii daraysa iyo xanuun xagga mindhiciraha ah oo la soo dirsay xilli uu ka baaqday kulankii uula lahaa gulihiisa wasiirada qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afaraad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
بشرى بشرى وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha muxaram sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya bartamaha dhulka filistiin ayaa ku warramaya in halkaasi uu ka dhacay weerar gaadhi jeersiin ah oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan sagaal askari oo yuhuud ah ruuxa weerarka fuliyey ayaa la sheegay in gaari uu jeersiiyey askar yuhuud ah wargeeska iyo diicood axranood oo soo xiganaya ilaah amniga ee maamulka sahaynada ayaana sheegay in dadka dhaawacmay qaarkood xaaladdoodu ay halis tahay kooxaha muqaawamada filistiin ayaa bogaadiyey howlgalkan iyadoo halyeegii howlgalka fuliyey uu goobta isaga baxsaday weerarkan ayaa imaanaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay shacabka reer filistiin ay isku ballansanayeen inay fuliyaan howlgallo lagu naafeynayo maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaasoo ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee ixtilaalka yuhuudda ku haystaan loogana jawaabayo go'doonka yuhuuddu ay ku hayaan magaalada khaza ee sababay in halkaasi ay ka dilaacdo majaaco xooggan oo maalmihii lasoo dhaafiy oo keliya ay u dhinteen dad gaaraya boqol shan iyo toban ruux sida ay sheegtay waxda caafimaadka qidaaca sawirada carruurta reer khaza ee jirkoodu khalfoofka noqday ayaa ku faafay dhammaan baraha bulshada iyadoo guri kasta uu ku yaalla caalamka laga hadalhayo xaaladda majaacada ah ee ka jirta marinka oo uu maamulka yuhuudda ku doonayo inuu ku barakiciyo dadka reer khaza kadib markii uu ku fashilmay dhammaan ahdaaftii dagaalka uu u soo qaaday toddobadii oktoobar oo ay ka mid ahayd in la barakiciyo shacabka reer khaza lana geeyo dalal kale oo ku kala yaalla qaaradaha afrika iyo asiya dhanka kale magaalada dooxa ee caasimadda waddanka qatar waxaa si dardar leh uga socda wadahadallada u dhexeeya kooxaha muqaawamada iyo yuhuudda kooxaha muqaawamada ayaana maanta mar kale jawaabtooda ku celiyey dhexdhexaadiyaasha iyadoo dhanka kale dowladda maraykanka ay sheegtay inay rajaynayso in heshiis dhammaystiran dhinacyadu ay gaaraan dagaalkana la soo gebagabeeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha sahaynada benyamin netanyahu dhankiisa waxa uu sheegay inay soo gaartay jawaabta muqaawamada sidoo kalena ay dhankooda ka jawaab celinayaan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaana netanyahu ku cadaadinayaa in heshiiska uu aqbalo si loo soo gebagabeeyo dagaalkan ku daba dheeraada yuhuudda ee ku dhow inuu dhammaysto sannadkiisii labaad ayna ka dhaxleen burbur gudaha ah iyo sidoo kale dhaqaala la ambahsan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى عذبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا وياحين قد فحت غواليها waa hagaag xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa laga deerinayaa haddaba muxuu yahay xanuunkan cusub ee netanyahu ku soo booday ee qasbay inuu ka baaqdo kulankii toddobaadlaha ahaa ee uula qaadan jiray golihiisa wasiirrada qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyas cabdulaahi
suweybaad baad u mahadsan tahay waxaanu ugu horrayntii maanta xubinta ku bilaabaynaa sahaynada oo ku dhowaad afar boqol iyo toban guryo oo ku yaala khaza dhulka dhigtay sababo la xidhiira hal askari oo laga khaarijiyey iyo tani oo muujinaysa sida xaalka ciidanka yuhuudda uu u noqday mid adkaysigii uu ka dhammaaday mid ka mid ah saxiifadaha oo ugu waaweyn deegaanada yuhuudda warbixin ay qortay ayaa lagu xaqiijiyey in khaza mar kale ay wajahaysa burbur xooggan kadib markii cutub gaar ah oo ka tirsan ciidanka yuhuudda loona yaqaano ururka oriya ay burburiyeen ilaa afar boqol iyo sagaal guri toddobaadkan gudihiisa ficilkan ayaa la sheegay inuu ahaa mid aargoose u ah askari looga qaarijiyey ciidanka gumaystaha yuhuudda gudaha magaalada khanyunis kaasoo lagu magacaabi jiray abraham azulai waxayna ururkan si gaar ah ula shaqeeyaan shirkada maamulka gumaystaha yuhuudda uu ka yagleelay gudaha marinka kuwaasoo ka shaqeeya inay burburiyaan dhismayaasha ka badbaaday gantaalada yuhuudda warbixintu waxay sheegaysaa in kooxdan ay toddobaadkan gudihiisa qaaday ololo ballaaran oo lagu dumiyey guryo iskuulle iyo xitaa isbitaallo caafimaad iyo kuwo dhanka dhimarka loo isticmaali jiray iyagoo keliya u argudaya askariga sahyuuniga ah ee lagu dilay gudaha khanyunis sidaa darteed waxay warbixintu gunaanadkii sheegaysaa in khaza keliya aysan dagaal ciidan wajahayn wakhti xaadirkan balse ay la kulmaysa duulaanno qorshaysan oo lagu burburinayo nolosha guud ee shacabka muslimka ah ee reer filistiin iyadoo tani ay sii dheer tahay qorshaha gaajeysiinta ah ee ay sahaynadu iyo reer yurub degeen ee lagu doonaya in lagu laayo reer filistiin kadib markii la jeeri waayey sabarkooda iyo sugnaantooda maraykanka oo oggolaaday in yukrain laga iibiyo hub ku kacaya malaayiin dollar xilli moskow iyo kiyef la filaya in miiska wadahadalka ay mar kale isugu yimaadaan haddaba tani miyay kala geyn doontaa dhinacyada warbixin lagu daabacay wargeeska sharqul awsad ayaa lagu sheegayaa in dowladda maraykanka ay si rasmi ah u oggolaatay iibinta hub cusub oo qiimihiisu uu ku kacayo lacag gaaraysa ilaa saddex boqol iyo labaatan iyo laba milyan oo dollar si loo xoojiyo difaaca cirka iyo gaadiidka dagaalka ee yukrain sida lagu sheegay warbixin rasmi ah oo ka soo baxday waaxda iskaashiga amniga maraykanka islamarkaana jariiraddu ay soo xiganayso heshiiskan hubka ayaa ka kooban laba qaybood qaybta koowaad ayaa ku kacaysa lacag gaaraysa ilaa boqol iyo toddobaatan iyo laba milyan iyadoo lagu iibinaya qalab iyo adeegyo dayactir oo la xidhiira nidaamka difaaca cirka ee hawk qaybta labaad waxay iyaduna tahay iibinta iyo dayactirka gaadiidka dagaal ee nuuca bridley waxaa qismigan iyadana ku kacaya lacag gaaraysa ilaa boqol iyo konton milyan waxay tallaabadan maraykanku uu qaaday dabcan ay ku soo beegantay xilli muddo kooban kadib la doonaya in gudaha dalka turkiga ay isugu yimaadaan mas-uuliyiin ka kala socota labada dhinac waa moskow iyo kiyefe balse su-aasha ugu badan ee hadda la isweydiinaya ayaa ah miyay mar kale kala dhantaalmi doonaan wadahadalladan sababo la xidhiira tallaabadan ay qaaday xukuumadda washington dhinaca yukrain faladimir zelenski weli waxa uu wajahayaa niyadjabka xooggan ee kaga imanaya maraykanka maadaama maamulkii hore ee baidan uu u ballanqaaday in kiyef uu siinayo gargaar ciidan oo kor u dhaafaya ilaa lixdan iyo shan bilyan oo dollar halka donald trump markii xafiiska uu yimid janaayo laba kun shan iyo labaatan ilaa waqti xaadirkan uusan shaacin qoondada rasmiga ah ee lacageed ama militari ee uu ku garab istaagayo xukuumadda kiyef su-aasha ugu badan ayaana ah heshiiskan cusub ee maraykanka uu hubka ku siinayo yukrain ma tallaabo trump uu ka hormarinayo garab istaaggii kiyef mise waa dhiig joojin oo aanan sii socon doonin islamarkaana dhabarka ka jibin doonta dhammaan dadaaladii nabadeed ee la doonayey in dhinacyadu ay isugu yimaadaan xaaladda caafimaad ee netanyahu oo ka sii daraysa xilli uu ka baaqday shirkii toddobaadlaha ahaa haddaba muxuu yahay warka ka soo baxay xafiiskiisa warbixin lagu daabacay wargeeska the times of israel ayaa lagu daah qaadayaa in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu wajahayo xaaladda caafimaad taasoo sababtay in uu isbuucan ka baaqdo kulankii toddobaadlaha ahaa ee uu la lahaan jiray golaha wasiirada iyadoo la sheegay in lagala tacaalayo barar ku yimid gudaha uurku jirtiisa gaar ahaan mindhicirada xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa si rasmi ah u shaaciyey in netanyahu saddexda maalin ee soo aadan uu ku shaqayn doono gudaha gurigiisa inkastoo qolyaha xafiisku ay ka gaabsadeen in xaaladiisu ay tahay mid culus warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in netanyahu uu la daalaadhacayo xanuunno kala duwan waxayna soo sardinaysaa in sannadkii hore wadnihiisa lagu rakibay qalab ku shaqeeya korontada kadib markii lagu arkay dhibaatooyin la xidhiira dhanka wadnaha waxaa sidoo kale xusid mudan in horey looga helay caabuq ku dhaca kaadi maraynka iyadoona lagu sameeyey qalliin qaatay saacado fara badan maxay tahay xiisadda ka soo korortay dalalka kamboodiya iyo tailan maxayse salka ku haysaa maxaase laga filan karaa mustaqbalka dhow warbixin ay daabaceen wargeysyo uu ka mid yahay the guardian ayaa sheegaysa in dalka tailan uu ugu horrayntii duqaymo xooggan oo dhanka cirka ah ku qaaday gudaha dalka xuduud wadaagga ay yihiin ee kamboodiya iyagoo milatariga tailan adeegsaday diyaaradaha dagaalka ee f lix iyo toban duqayntan lama filaanka ah ayaa keentay sida warbixintu ay sheegayso dhimashada ilaa labaiyo toban qof oo kala ahaa koow iyo toban rayid ah iyo hal askari iyadoo sidoo kale ay jiraan dhaawacyo fara badan marka laga hadlaya sababta xiisaddan keentay waxay warbixintu sheegaysaa in tani ay salka ku haysa muran xuduudeed oo soo jiitamayay sannado fara badan khilaafkan ayaana si toos ah u soo cusboonaaday bishii mey ee sannadkan kadib markii dhinacyadu ay isdhaafsadeen duqaymo xooggan iyo bambooyin dhulka lagu aaso markaan ka hadlayna saamaynta degdega ah ee ka dhalatay arrinkan ugu horrayn dowladda tailan ayaa xirtay dhammaan xuduudaha ay la leedahay kamboodiya iyadoona dhanka xadka geysay diyaaradaheeda f lix iyo toban kamboodiya dhankeeda iyadoona jawaab degdeg ah ayay ka bixisay arrinkan iyadoona soo qaaday weeraro madaafiic ah waxaana dhankeeda xukuumadda dalkan ka arrimisa beegsatay isbitaallo iyo goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah sida uu soo gudbinayo wargeyska the guardian filashada mustaqbalka dhow iyo xiisaddan waxaa laga saadaalinaya haddii aan u gudagalno arrintan saamaynta ugu xooggan waxay ku yeelan kartaa dalka tailan ayaa warbixintu leedahay dowladda ka jirta waddankan ayaana laba garab u kala jebi karta haddii xukuumadda tailan ay ku sii adkaysato in ay sii wadda weerarada xooggan ee ay ka geysanaysa gudaha kamboodiya ilaa haddana ma jiraan caddeymo rasmi ah oo muujinaya waxa sababi karaa arrinkan gunaanadkii tani waxay muujinaysaa sida caalamka mar weliba ay daraf cusub uga soo shaacbaxayaan colaado xooggan oo mid weliba ay midda kale beddelayso guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xalqada afaraad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo iyo walaalkeen faysal mahad فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمان فينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada xalqadeennii afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeennii hore dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo waxa inoo joogtay dhammaan xaaladaha bini'aadamka waxay kelimadda laa ilaaha ila allah howl gaara ka dhex gudanaysaa nolosha bini'aadamka mana noqonayso kelimad la isaga hadaaqo oo aan lahayn waxay keensanayso raadna aan ku lahayn waaqica nolosha haddaba dhegaystayaal xalqadeennan waxaannu ka ambaqaadi doonnaa howshaas ay kelimadda laa ilaaha ila allah ay ka qabatay nolosha jiilkii koowaad ridwaanullaahi calayhim taas ka horna aan fiirinno maxay u diideen kelimaddaasi carabtii mushrikiinta ahayd in dadka loogu yeero kelimaddaasna ay uga galeen loolankaasi qaraar ee ay taariikhdu garanayso laa ilaaha ila allah waa dacwadii dhammaan rususha salawaatullaahi wasalaamuhu calayhim laga soo bilaabo aadam iyo nuux ilaa laga soo gaaro nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mowqifka ay jaahiliyadu ka istaageen kelimaddaasna wuxuu ahaa mowqifka keliya ee aan u isbeddelin intii ay taariikhdu jirtay waa mowqifka diidmada hor istaagga iyo ka jeesashada maxaa keenaya in jaahiliyadda ay mowqifkan midaysan ka qaataan kelimaddan gaar ahaan madaxyaweynta isla weyn ee horboodaysa jaahiliyad weliba intii ay taariikhdu jirtay allah waxa uu arrimahaasi oo idil uu ku faahfaahinayaa aayadahan qur-aanka ah ee soo socda ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay wailaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qawmi icbuduu allaha maa lakum min ilaahin gayruh in antum ilaa muftaruun allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الله وحا قرآن كيس كل يحي وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد
allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط
allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
jaahiliyadii carbeed kama duwanayn mowqifka jaahiliyaadkii ka horeeyey ay ka qaateen dacwada lala soo diray rasuul weliba oo hore maxay marka jaahiliyada carbeed u qaadatay mowqifkaasi adag una diiday kelimaddan diidmadaas qayaxan sidaba ay jaahiliyaadkii hore u qaateen mowqifkaas oo kale ma kelimadda laa ilaaha ila allah darteed baa mise waa waxay tusinayso kelimadda iyo waxa ay keensanayso maxay ka aaminsanaayeen in kelimaddan ay tusinayso muxuuna yahay farqiga u dhexeeya marka loo eego waxay tusinayso kelimadda nolosha ay ku jireen iyo waxa loogu baaqayay ama ay filayeen inay noqon doonto marka ay aaminaan kelimadda laa ilaaha ila allah kelimaddan oo mutaxan oo aanay jirin waxay keensanayso iyo waxay tusinayso lagama suuraysan karo si gaara quraysh inay ka qaadato mowqifkaas adag ee ay qaadatay kelimaddaas darteedna ay ku dhex dabaalato loolankaasi ay dhex dabaalatay heer ay taladu gacanteeda ka baxday madaxyaweyntiina la dilay intii laga dilay waxaana sidoo kale carabtii kale laga suuraysan karin in kelimad darteed ay u galaan loolankaas haddiiba kelimaddu aanay waxba ka beddelaynin noloshooda waxna ku hormarinaynin waxna ka dibdhigaynin quraysh soo ma ahan qabiilka uu ka dhasho gabya ayaa u faani jiray qabaa'ilka kale bal ka waran marka qabiilka uu ka soo baxo nebi qurayshna waxay lahayd boos hoggaamineed oo diini ah taas oo isla xilligaasi ka dhigaysay xarun dhaqaale iyo mid siyaasi oo soocan inuu marka ka dhasho nebina waxay u siyaadinaysaa uun hoggaaminta diineed ee ay haysatay kadibna waxaa u sii xoogaysan lahaa dowrka ay ka qaadanaysay dhaqaalaha iyo siyaasadda marka maxay quraysh u diiday inay ku dhawaaqdo kelimaddaas haddii kelimaddaas ay iska tahay wax un la isaga dhawaaqo rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa ku yidhi adeerkiis abutaalib isagoo ugu baaqaya inuu islaamo adeerow ku dhawaaq kelimadda laa ilaaha ila allah waa kelimad aan allah agtii kaaga shafeeci doono marka suuragal ma tahay in abutaalib diido kelimaddaasi haddii ay iska tahay kelimad la isaga dhawaaqo bimacnaa haddii aanay lahayn waxay keenayso ku dhawaaqiddeedana aanu ka dhalanaynin isbeddel mise wuxuu u diiday waxa ka dhalanaya ku dhawaaqidda kelimadda darteed oo ay ka mid tahay isbeddel buuxa oo ku imaanaya manhajka noloshoo idil iyo tafaasiisha hoose ee noloshiisa oo dhan taasi waxay ahayd waxa laisla og yahay oo aannu muran ka taagnayn farqi ballaaran ayaa u dhexeeya suuradda nolosha ay ku noolaayeen iyo midda loogu yeerayey ka hor imaanshiyahooda dacwadana waxay lahayd muuqaallo kala duwan iyo sababo kala gedisan waxay beeninayeen qadiyadda waxyiga waxay beeninayeen isa soo saaridda dambe istaagga banka qiyaamo is-xisaabinta iyo is-abaalmarinta waxay kaloo diidayeen in ilaahyada oo dhammi hal ilaah ay ka soo reebaan waxay diidayeen inay ka tagaan waxay ka dhaxleen aabbayaashood oo ay qaataan wuxuu allah soo dejiyey iyo inay xalaashooda iyo xaaraantooda ay ahaato wuxuu xalaaleeyey oo uu xarimay allah waxaa intaa dheer arrimaha la xidhiidha dabciga sida cabidda kamriga qamaarka sinada dilka baarashada boobka in nolosha lagu duugo gabdhaha dulmiga dhexdooda ku faafsanaa iyo xadgudubka xaqdarada ah si kooban mushrikiintu waxay diidanaayeen inay ku qaataan diinta xagga allah ka timid micnaheeda ballaaran ee shaamilka ah taas oo ay soo gelayaan ictiqaadka shacaa'irta xalaalaynta xaaraamaynta akhlaaqiyaadka iyo waxa la suuraysanayo waxay kaloo diidanaayeen inay laasimaan waxay ku jaangoynayso diinta uu allaah soo dejiyey qadiyadaha ugu weyn ee qur-aanku xoogga saaray waxay ahaayeen laba qadiyadood oo gudahooda ay dhammaan ku soo ururayaan arrimahan waa qadiyadda in cibaadada la siiyo allaah oo keliya iyo qadiyadda in lagu raaco waxyiga allah soo dejiyey wax xalaalaynta iyo wax xaaraamaynta allah waxa uu yidhi وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب
wuxuu qur-aanku sidoo kale si xeel dheer u soo koobayaa mowqifka uu shirkigu ka qaatay labadaas qadiyadood suuradaha al-ancaam iyo annaxl سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا
allah waxa uu yidhi وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
shirkigu ictiqaad ahaan wuxuu aaminsan yahay inay jiraan ilaahyo kale oo aan ahayn allaah camali ahaanna wuxuu cibaadada siinayaa qof aan allaah ahayn isagoo wax xalaalaynta iyo wax xarimiddana ka qaadanaya cid alla ka sokaysa arrintan darteed ayay mushrikiintii carbeed u diideen inay ku dhawaaqaan laa ilaaha ila allah النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح لي halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeennii afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مفصل محكم لآل أندرا
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لحى wahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها